بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف وعن كسب بحني باب معرفة علامات الإعراب waxaana soo marnay icraabtu inay afar qaybood ahayd alrafcu waalnasbu waalkhafdu waaljasmu hore waxaan usoo marnay rafcada inay afar calaamadood leedahay nasbadu shan calaamadood ay leedahay khafdaduna saddex calaamadood jasmuduna laba calaamadood intaasi waa khulaasadii ama faahfaahintii aan kusoo dhex marnay fii baabi macrifati calaamaati alcraab baabkan ama fasligan wuxuu ku saabsan yahay ama calaaqa uu la leeyahay baabkii aan soo dhammayn culimmada markay wax sharaxayaan marna waxay sameeyaan waxay hormariyaan inay wixii ay sharaxayeen ay duuduubaan kadibna ay faahfaahiyaan marna waxay hormariyaan faahfaahinta waxay dib dhigaan ijmaalka iyo in lasoo duuduubo wixii lasoo faahfaahiyo mu-alifka raximahullah wixii uu soo faahfaahiyey fii baabi macrifati calaamaati alciraab ayuu halkan soo duuduubaya baabkan waa baab marka ijmaaliya ama fasalkan waa mid duuduubo lasoo ijmaalinayo oo lasoo duubayo lasoo khulaaseynayo wixii aan soo marnay ee aan kusoo marnay fii baabi macrifati calaamaati alciraab wuxuu yidhi faslun faslun bimacnaa waa faasil waa mid wax kala saaraya wuxuuna faasil u yuhu kala goynayaa baabkan iyo kii ka horreeyey wuxuu yidhi almucrabaatu waxyaabaha la icraabo qismaani waa laba qaybood qismun qayb yucrabu bilxarakaati xarakaad ayaa la icraabaa wa qismun qeybna yucrabu bilxuruufi xuruuf ayaa la icraabaa labada qaybood waa soo marnay qeyb bilxarakaad la icraabayo iyo qeyb bilxuruuf la icraabayo xarakaadka waa addama waa alfatxa waa alkasra sukuunka asigu waa jasmo waa yani waxaan dhihi laha waa reeb laakiin fi lgaalib xarakaadka saddexay ku sheegaan saddexdaasna waa saddexdaas sukuunkuna hadda tabcu u yahay markii baabkaan la joogo wixii ka soo hara intaasi maxaa la icraabaya xuruufaa la icraabaya oo markii la leeyahay wacalaamatu rafcihi lwaaw ama alyaa calaamatu nasbihi lyaa ama alif la icraabayo waxyaabahaasi waa maxay waa bilxuruuf idan waxyaabaha la icraaba labadaas ka bixi maayaan qismun yucrabu bilxarakaat wa qismun yucrabu bilxuruuf qaybta xuruufta la icraabaya waxaa ka mid a midka la leeyahay waa xadfu nuun ama waa xadfu xarfi lcila waa yucrab bilxuruuf maxaa yeele xarafkan maqnaanshihiisa icraab ah nuuntu waa xaraf sooma inay maqan tahay ama ay joogto waa icraabta waa icraab bilxuruuf xarfu xarfilcila maqnaanshihiisu waxa waye alicraab bilxuruuf in la yaro calaamatu rafci aw calaamatu jasmihi xadfu xarfilcila waa qismigaanu ku jira qismiga la icraabayo bilxuruuf marka waxyaabaha la icraabo labadaas ka bixi maayaan almucrabaatu qismaani waxyaabaha la icraabo waa laba qaybood qismun qeyb yucrabu waxaa la icraabaa bilxarakaati xarakaad ayaa la icraabaa wa qismun qeybna yucrafu waxaa la icraabaa bilxuruufi xuruuf faladii yucrabu midka la icraabayo bilxarakaati xarakaadka midka la icraabayo arbacatu ashyaa waa afar shay afar shay ayaa xarakaad la icraabaa alsm almufrad wa jamcu taksiir wa jamcu lmu'anati asaalim walficlu lmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay afartaas waxaa la icraabaa bilxarakaat mid walba afartaas ka mid a waxaa la icraabaa bilxarakaat ism mufrada hadduu joogo fii xaalati rafci iyo haddii uu joogo fii xaalati nasbi iyo haddii uu joogo fii xaalati alkhafdi mar walba waxaa la icraabay xarakawa jamcu jamcu taksiirna waa la mid jamcu lmu'anath saalimna waa kadalika waa la mid alsm اlmfrad fi xaalaة الrafci wa fi xaalaة الnaصbi waxaa la ecraabaya xarakadiisa asalka ah ayaa calaamat rafci ahayd calaamat nasbina ahayd xarakada asalka waa maxay fi rafci waa adama wa fi nasbi waa alfatxa markii la joogo fi xaalati اlkhafdi maa laa yansarifna uu yahay calaamadiisa khafdadu maxay ahayd waa alfatxa markan ma asala fatxadu maya waxay naa'ib ka tahay can اlkasra jamcu lmu'anath saalim asigana xaalatu nas xaalatu rafci calaamadii asalka ahayd ee rafcada ayaa la ecraabay calaamadda asalka ahayd ee rafcado ah adama fii xaalati nasbi markuu joogo calaamaddiisa nasbada waa maxay waa alkasra laakiin ma asala maya waa niyaabatan can ilfatxa marka labadaas xaaladood jamcu lmu'anath saalim iyo jamcu taksiir iyo ismu lmufrad waxaa jira mid walboo ka mid ah xaalad xarakada la ecraabayo aysan asal ahayn oo ay farac tahay jamcu taksiir iyo ismufrad waa isku mid markay maalayansarif yihiin jamcu lmu'anath saalim laakiin xaguu uga duwan yahay waa fi xaalati nasbi ay waa fi xaalati lkhafdi marka la isku duubo dhammaantood ama xarakadu has asal ha noqoto ama naa'ib ha noqoto dhammaan maxaa la ecraabayaa waa bilxarakaat dhammaan waxaa la ecraabaya bilxarakaat xarakadaasi ha noqoto midii asalka ahayd ama ha ahaato mid faraca oo ka naa-iba xarako kale laakiin dhammaan waa bilxarakaat afartaasi waxaa la ecraaba bilxarakaat faaladii yucrabu bilxarakaati midka xarakaadka la ecraabaya arbacatu ashyaa waa afar shay waa kusoo xasliya waa ku kooban alismu lmufrad wa jamcu taksiir wa jamcu lmu'anath assaalim waalficlu lmudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay aladii lam yatasil biaakhirihi shay inuu ku qaydo waa ku qasbayi maxay hadduusan ku qaydin maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya ficilkii ka mid ahaa min alamhilati alkhamsa kaasi bilxarakaat miyaa la ecraabay maya qaybta kaleu gelaya marka waxaa shardiga qeydka in lagu xiro alladii lam yatasil biaakhirihi shay waa ficil mudaaric oo aakhirkiisu waxba uusan la xiriirin qaala wuxuu yihi wa kulluhaa dhammaantood turfacu waxaa la ecraabayaa bidamati turfacu waxaa lagu rafcinayaa bidamati damaa lagu rafcinaya kulluhaa dhammaantood waa maxay dhammaantood waa afartii lasoo sheegay afartii lasoo sheegay dhammaantood turfacu waxaa lagu rafcinayaa bidamati dama ayaa lagu rafcinaya wa tunsabu waxaa lagu nasbinayaa bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbinaya wa tukfadu waxaa lagu hoos dhigayaa bilkasrati kasra waxaa laga soo reebay asa sheegi doona wa tujzamu waxaa lagu jasminayaa bisukuuni sukuun ayaa lagu jasminayaa wa kharaja can dalika talaatatu ashyaa arrinkaas saddex shay ayaa ka baxay jamcu lmu'anath asaalim jamcu lmu'anath assaalim yunsabu bilkasrati kasra ayaa lagu nasbiyaa wey wاlsmu aladi laa yansarif ismu aladi laa yansarifna yukfadu waxaa lagu hoos dhigaa bilfatxati fatxa wاlficl اmudaaric اlmuctal اlaakhir ficilka mudaarica aakhirka ka jiranaana yujzamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la xadfo ayaa lagu jasmiyaa aakhirkiisa in la xadfo ayaa lagu jasmiyaa laakiin sheika guud ahaan muxuu ku daray ficilka mudaaric ma kala saarin inuu yahay muctal اlaakhir iyo inuu yahay saxiixu اlaakhir markuu muctal اlaakhir yahay wa calaamatu jasmihi maxaa la leeyahay waa xadfu xarfilcilla xarfilcillaha la xadfaya waxa la cadfay waa xaraf oo lagu ciraabay laakiin sheika hadda halkan wuxuu u ictibaariyey inay xarakaadka raacayso xarakaadkuu raaciyay ficilkii muctalo aakhirka ahaa waayahay afartaasi oo ficil mudaaric aan loo kala qaadaynin muctalol aakhir iyo saxiixu laakhir calaa dariiqi lmu'alif raximah llah iyada waddada uu ku socdo dhammaan waxaa la icraabayaa bilxarakaat midda ugu horeysa dhammaantood waxaa la icraabayaa buu yidhi bidama wax laga soo reebaya mayaa jirta maya wa tunsabu waa la nasbinayaa bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbinayaa wax laga soo reebaya ma jiraan waa maxay waa jamcu lmu'anath saalim wa tukfadu waa la hoos dhigaya waa la khafdinayaa bilkasrati kasra ayaa lagu khafdinayaa wax laga soo reebaya ma jiraan waa ismu اladii laa yansarif meesha uu yihahdo tukfadu bاlkasra muxuu noqonayaa sida tukfadu bاlfatxa fatxa lagu khafdinayo wa tujzamu waxaa lagu jasminayaa bالsukuuni sukuun wax laga soo reebayo ficilka mudaaric almuctal aakhir sukuun laguma jasmiyo ee waxaa lagu jasmiyaa xadfu xarfi اlcila yuxdafu bxadfi aakhirihi marka saddexdaas ayuu ka soo reebay oo wuxuu yidhahda wakharaja can dalika halaaثatu ashyaa arrinkaas aan soo sheegnay saddex shay baa ku baxday arrinka uu soo sheegay waxaa waaya in dandamo lagu rafciyo fatxa lagu nasbiyo kasra lagu khafdiyo sukuunna lagu jasmiyo afartaasi waxaa ka baxaya saddex shay jamcu lmu'anahi saalim yunsabu bilkasra taasiga kasra lagu nasbiyaa ee fatxa laguma nasbiyo wاlsmu اladii laa yansarifu iyo isimka maa laa yansarifka ah yukfadu asiga waa la khafdiyaa bilfatxati fatxa ayaa lagu khafdinaya khafdadiis waa bilfatxa wاlficlu اlmudaaric اlmuctalu اlaakhir yujzamu asiga waa la jasmiyaa buu yihi bixadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la xadfo ayaa lagu jasminaya saddexdaasaa laga soo reebayaa waxaan saddexdaasi ahayn asalkaasay baaqi ku yihiin oo afarta ka mid a afartaasi marka waxay isku wada waafaqsan yihiin in rafca lagu in damo lagu rafciyo inta kasoo hartay mid walba istinaa-aad buu leeyahay inta kusoo har inta kasoo hartay mid walba waxbaa laga soo reebaya turfacu bidama khilaaf kama jiro afartuba waa ka siman yihiin turfacu bidama laakiin istinaa-adaa saddexda kale ku jira bimacnaa saddexda kale mid walba oo ka mid ah waxbaa laga soo reebaya markii tunsabu bilfatxa la yihahdo jacuma anasaalima laga soo reebay markii la yihahdo tukfadu bilkasra ismu ladii laa yansarif ayaa laga soo reebay markii la yidhi tujzamu bisukuuni ficlmuctalficl mudaaric almuctal aakhir ayaa laga soo reebay saddexda marka dambe mid walboo ka mid waxbaa laga soo reebay hal xabbaa laga soo reebay ama qeyb baa laga soo reebay amaa midka ugu horeeya ee in lagu in lagu damiyo birafca yani waxaan dhihi laha in lagu rafciyo bidama ayadu waa laisku waafaqsan yihiin afartuba arrinkaas waa waxaan soo marnay sooma waxaan soo marnay shiiqu soo duuduubay wاladii yucrabu midka la icraabayo bilxuruufi xuruuf la icraabayo arbacatu anwaacin waa afar nooc waxa xuruuf la icraabo afar nooc wey ila marka hore ku yidhi wuxuu ku yidhi almucrabaatu qismaani soo maahay qeyb xarakaad la icraabayo iyo qeyb xuruuf la icraabayo xarakaadka inta la icraabo waa noo soo sheego waa afar inta xarakaad la icraabo inta xuruuf la icraabo ayuu halkan ku sheegaya wuxuu yidhi waladii yucrabu midka la icraabayo bilxuruufi xuruuf la icraabayo arbacatu anwaacin waa afar nooc altahniyatu muhanana waa la yihahdaa tahniyana waa la yihahdaa wa jamcu lmudakari الsaalim walasmaau اlkhamsatu waa naqan asmaa lkamsa hadda ka horaan soo marnay walafcaalu اlkhamsa iyo afcaashii shanta ahaa alafcaalu lkamsa maxaa ka fiicanaa nidhi alamhilaة اlkamsa wahiya afcalu khamsuhu yafcalaani wa tafcalaani wa yafcaluuna wa tafcaluuna wa tafcaliina waxaan miisaano waay kelimaadkan waa miisaano miisaankaasi waxaa soo galaya cid walboo ku wasniya tafcaliina waxaa ku wasni noqonaya tadribiina takhrujiina tadhabiina ficladaas oo dhan calaa wasni tafcaliina waay waa miisaan miisaanadaasi xaggee lagu sheegaa sarfigay uga hadlaan culimmada baabkaasi fannigaas waa fanni gaar oo sarfiga looga hadlay kelimad walba iyo miisaanka ay leedahay laakiin sheekh raximah allahu tacaala wuxuu noo tusaaleynaya alafcaalu alkhamsa oo ay ka fiican tahay in la yidhaahdo alamhilatu alkhamsa hadda waxaan tusaalayaal waaye wa ilaa ficil walba ou la xiriirsamo damiiru tahniyatin ficil walba mudaaric ou la xiriirsamo damiiru tahniyatin ama damiiru jamcin ama damiiru lmu'anasati almukhaaaba ayaa loola jeedaa amhilatu alkhamsa wahiya yafcalaani way samaynayaan way yafcalaani labadii maqnayd dad maqanaya aad yaad waxay tusinaysaa in laga sheekeynay laba maqan wa tafcalaani waad samaynaysaa laba joogtaa lala khitaabaya wa yafcaluuna way samaynayaan wa tafcaluuna adinkuna waa samaynaysaa yafcaluuna waa dad maqanoo jamaaco ah tafcaluunana waa dad jamaacaho xaadiriina oo lala khitaabayo wa tafcaliina waxaa lagula khitaabayaa hal qof oo dumar ah faama taniyatu amaa taniyada faturfacu waxaa lagu rafciyaa bilalifi alif ayaa lagu rafciyaa marka kuwa xuruufta la icraabo waa arbacatu anwaac si guud inaad u duuduubato way marka hore kuwa xuruufta la icraabo waa afar nooc aلtatniya wa jamcu اlmudakr الsaalim واlasmaaء اlhamsa واlafcaal اlhamsa an afartaas wa faama tatniyatu ama tatniyadu faturfacu biاlalifi watunsabu watukfadu bilya afartaasi wuxuu kugu kala qaadqaadayaa mid mid mid walba inta xaraf ee la icraabayo xaaladaha kala duwanay joogto alif ba ku bilaabay yani tatniyadu ku bilaabay wuxuu ihi faama tatniyatu tatniyadu faturfacu waxaa lagu rafciyaa bilalifi alif ayaa lagu rafciyaa wa tunsabu waxaa lagu nasbiyaa wa tukfadu lagu khafdiyaa lagu hoos dhigaa bilyaa iya waa soo marna soomaa warkaasi waa soo marnay asoo faahfaahsanaan soo marnay wa amaa jamcu lmudakari saalimi amaa jamca mudakar saalim fayurfacu waxaa lagu rafciyaa bilwaawi fii xaalati rafci waxaa lagu rafcinayaa bilwaawi wa yunsabu waa la nasbinayaa wa yukfadu waa la khafdinayaa bilyaa-iya fii xaalati اnasbi wاlkhafdi waxay isku ciraab yihiin almuhanaa fii xaalati rafci fii xaalati اnasbi wاlkhafdi fii xaalati rafci laakiin way kala duwanaayeen wa ama alasmaaءu اlkhamsa amaa shantii magac faturfacu bilwaawi waaw ayaa lagu rafciyaa wa tunsabu bilalifi alifna waa lagu nasbiyaa wa tukfadu bilyaa-i ya-na waa lagu khafdiyaa wa ama alafcaalu alkhamsatu amaa shantii ficil faturfacu binuuni nuun ayaa lagu rafciyaa fii xaalati rafci wa tunsabu waa la nasbiyaa wa tujzamu waana la jasmiyaa bixadfihaa bixadfihaa ay bixadfi nuun nuunta xadfigeedaa lagu jasmiyaa baabkaani baabkeeni hore waxba ogma duwanaa bal waa asigoo lasoo duuduubay lasoo koobay markaa marka soo koobna sida sheikha usoo koobay raxmatullahi calayh marka koowaad waxaan leenahay almucrabaatu qismaani waxyaabaha in lasoo koobo la xasriyo waxay ka qeyb qaadanaysaa bay yihahdeen culummadu inay sahlanaato in la xifdiyo shayga markii la faahfaahiyo waxaa laga yaabaa maskaxda qofka in meelo badan ay gasho laakiin markii lasoo aruuriyo oo lagu yidhaha waa laba qeyb ama waa saddex qeyb ama waa afar qeyb waxaa kuu sahlanaanaysa inaad qeyb qeyb u kala xirato waxaana kuu sahlanaanaysa inaad xifdisood xasuusato markaan soo maraynay fii baabi macrifati calaamaat alicraab shiiqa qeybo gooniya nooma sheegin soo maa waxaa keliya u noogala hadla waxay ahay rafcada inta calaamadeed ay leedahay meelaha ay kala degaan nasbadu inta calaamadeed ay leedahay meelaha ay kala degaan saasaan kusoo soconay baabkii dhammaayaan soo marnay ayuu wuxuu rabaa inuu gabay ahaan soo khulaaseeyo waxyaabaha la icraabay sideedaba laba qaybood waaye laba qaybood waaye markii lagu yidhaahdo qayb saddexaad miyaa jirta maya waa xasri marka labaa lagu koobay mucrabaadkii dhammaayaan soo marnay laba qayboodaa lagu koobay qayb la icraabo xarakaad iyo qayb la icraabo xuruuf marka koowaad horta waa inaad labadaas u kala qaadato qaybta koowaad ee shiiqa uu ku hormaro waa maxay waa qaybtii xarakaadka la craabay maadaama la yidhi waa laba qaybood qaybta koowaadna lagu hormaray waa qismiga la craabay bilxarakaat qismiga xarakaadka la craabaya wuxuu kugu soo koobay inay afar yihiin afar inay yihiin alsm اlmfrad wa jamcu الtaksiir wa jamcu اlmu'anath الsaalim wاlficl اmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay afartaasi waxa la craaba wuxuu ku yihi waa bilxarakaat warkaas waa cad yahay afartaas xarakaadaa la craabaa xarakaad in la craabana waxaa daliil ku ah afarta mid walboo ka mid a xaaladihii aan soo marnay fiidi wax la craabay mid walbo afarta ka mid waa soo marnay xaalaadkiisa icraabta ism mufrad waa soo marnay wixii lagu icraabaya fii xaalati rafci waxa lagu icraabaya fii xaalati nasbi waxa lagu icraabaya fii xaalati lkhafd waa soo marna soo maa waayo ficilka mudaaric isagana waxaan soo marnay alladii lam yatasil biaakhirihi shay xaalatu nasbi iyo xaalatu rafci markuu joogo iyo xaalatu ljasmi intaba mid walba wax lagu craabay inaa soo marno kadalika almuhanaa muhanaha maanan gaarin bilxuruuf laakiin waxaa la mid a jamcu lmuana saalim asna waa soo marna qaybihiisa jamcu taksiir asigana waan soo marnay qaybihiisa idan qaybihii aan soo marnay oo marna rafca joogay marna nasba marna khafda hadduu ficil mudaaricyahana khafdada bedelkeeda uu joogay jasma qaybihii kala duwan ean soo marnay ayaa dib ugu noqonaysaa halkan waa lagugu soo arooriyo afartaas qaybood waxaa la ciraabaa bilxarakaat ism mufrada jamcu taksiir jamcu muana saalim ficl mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shay afartaas waxaa la ciraabaa bilxarakaat xarakaadaa la ciraabaa qismiga labaad ee mucrabaadka ka mid ah waa qismun yucrabu bilxuruuf bilxuruuf maxaa loola jeedaa mar walba calaamadda xaaladda la jooga calaamadeeda xarafaa lagu sheegaa xuruuf waa sidaas haddii rafco la joogo calaamadii rafcada xarafaa lagu sheegaa xarafkaasi ama waaw ha noqdo ama ya ha ahaado ama nuun ha noqdo ama alif ha ahaado xaaladda markaas uu joogo ayaa lagu sheegaa matalan almuhanna markuu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcadu maxay ahayd alifeed aliftu waa max ma xaraka mase waa xaraf waa xaraf xarafi xaraka waxaan malaynaa in aada loo kala yaqaan aliftu waa xaraf markuu xaalatu nasbi iyo xaalatu lkhafdi uu joogo almuhanna calaamada nasbada iyo khafdadu maxay ahayd alyaa ya-duna waa xaraf idan muhanuhu muxuu ka mid yahay qeybta xarafka le xuruufta la icraabay uu ka mid yahay jamcu mudakar saalim xaalatu nasbi markuu xaalatu rafci markuu joogay calaamadiisa rafcadu waxay ahayd alwaaw xaalatu nasbi wa xaalatu lkhafdi calaamadiisa nasbada iyo khafdadu yaabay ahayd idan maxaa la icraabay asigana xuruufaa la icraabay asigana waxaa la icraabay bilxuruuf alasmaa lkhamsa markay xaalatu rafci joogeen calaamada rafcadu maxay ahayd alwaaw waawguna muxuu ka mid yahay xuruuftuu ka mid yahay xaalatu nasbi markay joogeen asmaa lkhamsa alifay ahayd xaalatu lkhafdi markay joogeen ya-bay ahayd idan dhammaan maxaa la icraabay alasmaa lkhamsa waa bilxuruuf afcaal اhamsana waa sidaas oo kale alamhilaة اlhamsa fi xaalaة rafci waa hubuut nuun hubuut nuun soo xaraf ma aha nuun fi xaalaة اnaصbi wa fi xaalaة اljasmi maxay ahayd xadfu nuun xadfu nuunna wax la xadfa soo xaraf ma aha idan xarafaa la icraabay sidaa darteed qismun qismiga labaad waa qism la icraabayo bilxuruuf xarakaad ma xuruufaa la icraaba in xuruuf la craabo ayuu kuu sheegay kadibna wuxuu kuu sheegay mid walboo ka mida xuruuftii la craabayy mid walboo ka mida xuruuftii la icraabaya ayuu kuu sheegay oo wuxuu ku yidhi waladii yucrabu bilxuruufi arbacatu anwaac kan xuruufta la icraabaya waa afar ruuc altatniyatu wa jamcu lmudakar الsaalim walasmaau اlkhamsatu walafcaalu اlkhamsatu afcaal khamsiyo haddana kuu tiri wahiya yafcalaani watafcalaani wayafcaluuna watafcaluuna watafcaliya markaasuu yihi faama taniyatu faturfacu bilalifi wa tunsabu wa tukfadu bilyaa alifta taniyadu alifna waa lagu rafciyaa waxaa lagu nasbiyaa oo lagu khafdiyaa ya wa ama jamcu mudakar saalim fayurfacu bilwaaw waa waa lagu rafciya wa yunsabu wa yukfadu bilyaa waxaana lagu khafdiyaa oo lagu nasbiyaa ya wa ama alasmaa alkhamsa faturfacu bilwaawi alif bawaaw baa lagu rafciyaa wa tunsabu bilalifi alifna waa lagu nasbiyaa wa tukfadu bilyaa ya-na waa lagu khafdiyaa waama alafcaalu lkhamsa afcaalu khamsaha faturfacu binuuni nuun ayaa lagu rafciyaa wa tunsabu wa tujzamu waxaa lagu nasbiyaa oo lagu jasmiyaa bixadfihaa nuunta xadafkeeda lagu jasmiya oo lagu nasbiya baabkan waxaan u malaynaa waa baab ama fasal aada u sahlan oo waxaan soo marnay uu shiiku inoogu soo gebagabeynaya wax ishkaala ma laha wax cusubna nooma sheegin shiiku raxmat ullahi caleyh haba yaraate wax cusub nooma sheegin culamada qaar waxay sameeyaan marka fasalkan oo kale way hormariyaan markay sidaan oo kale u sharxayaan fasalkan oo kale hormariyaan oo waxay ardayga u hormariyaan inuu masaa-ishaas si jumla u sii qaato marka hore oo yidhahdaan mucrabaadku waa laba qaybood qayb xuruuf la icraabayo qayb xarakaad la icraabayo markii qaybahan ay u kala sheegaan ay kadib haddana waxay daba dhigaan baabkii aan soo marno kalo ah in la faahfaahiyo laakiin sheikha muxuu noo hormariyey faahfaahintuu noo hormariyey faahfaahintuu noo soo hormariyey rafco iyo qaybaheedu ka hadlay nasbe iyo qaybaheedu buu ka hadlay khafdo iyo qaybaheeda jasma iyo qaybahe u qaybsantay markuu intaa kasoo gudbay ayuu wuxuu bilaabay inuu soo ijmaaliyo uu soo duuduubo wixii aan soo marno cashirkan waxaan u malaynaa lama fahmin in la yidhaahdo sawaab noqon mayso so saas ma dadka qaar waxaa laga yaabaa inay farta dhibayso hadda ka horna dhowr mar waa waa laga dhawaajiyaan u maleynaa qofkii farbar u baahan inuu soo farbarto waay ilan hadda meeshaan farl farta laguma barto mana laisku yeerinaayo waxa kitaabka qoran qofku waxaa raba inuu kitaabka akrin karo waxaa ku qoran hadduusan akrin karin waa inuu soo farbarto waxaana kala duwan in farbar la aado yani qofka inuu farbar u baahan yahay iyo inuu u baahan yahay inuu isbaro inuu wax dadejiyo labay kala tahay dad waxaa jira qoraalka yaqaana laakiin aan la qabsan ama aan u baro inuu dhaqsi wax qoro waa gacan culus yaha la yidhaha qofkaas ee farbar u baahan yaha lama yidhaha gacal culeyskana waxaa looga baxaa isku day qofka inuu isbaro wax badan oo wax qoro qoraalka waa la bartaa gacanta shaqada waa la baraa wax badan markaa wax qortana kadib waa la qabsanaysaa kii marka gacan culus waa inuu sabro oo wax qoraalka uu ku dadaalo kii aan farbaro aan farta aqoonna waxaa looga baahan yahay inuu farta soo barto darsiga ka hor intuusan kitaab gelin naxwahan uusan dhigan ka hor inuu darsi inuu soo barto farti maxaa yeelay inuu fartina barto naxwihiina dhigto isku keeni maayo wax badanaa ka qaldamay calaa kulli xaal qof walba oo aan isleeyahay waxbuu fahmi karaa baabkan waa fahmay hal maraan dul maraynaa wuxuu raximahullah almucrabaatu qismaani waxyaabaha la icraabo waa laba qaybood qismun qaybi yucrab waxaa la icraabaa bilxarakaati xarakaad ayaa la icraabaa wa qismun qaybna yucrabu waxaa la icraabaa bilxuruufi xuruufaa la icraabaa markii la leeyahay waxaan waa laba qaybood waa soo sheegno xasriyaa laga wadaa xasri macnaheedu waa maxay koobid haddii la yidhaahdo koobiddan xaggaa laga keenay see lagu ogaaday waxaan saas in loo koobo waxaa lagu ogaada baa la yidhahdaa tatabur dabagal culimmadu ay dabagaleen masaa-ishaan markay dabagaleen waxay ogaadeen intaas inaysan ka baxaynin fanni walbana waa leeyahay arrinkaas oo hadda markii fiqiga la joogo waxaa jira soomaahan arkaan ay leedahay salaada waa la xasriyaa waxaa jira shuruud culimmadu ay sheegaan oo waxay leeyihin intaasoo shardiya salaadu leedahay waa la koobaa nabiga miyaa sheegay sala allahu calay wasalam intaasoo ragca inay salaad intaasoo rugni inay salaadu leedahay rasuulka miyaa yidhi calayh salaatu wasalaam arkaanta salaada waa intaas ma dhihin arkaanta shuruudda salaada waa intaasna nabigu ma dhihin sala allahu calay wasalam qur-aankana kuma imaanin rasuulkana ma sheegin sala allahu calay wasalam yacnii tirada ay ka kooban tahay ma sheegin laakiin ahlulcilmiga kitaabkiiyo sunnaday tatabuceen way raaceen way dabagaleen waxay soo ogaadeen intaasoo shardi inaysan ka baxayn waxaa la ihahdaa altatabuc walistiqraa waa dabagal fanni walba waa leeyahay horaa waxaan usoo marnay kalaamka in la yidhi waa saddex qaybood ismun wa ficlun wa xarfun xasri soo maha waa koobid waay maxaa lagu ogaada kalaamulcarab waa badan yahay waana noocyo badan yahay inuu kalaamulcarab intaas yahay waxaa lagu ogaada waa bitatabuc culamaaunaxw ama culamaau luga markay lugadii carabta raacraaceen waxay ogaadeen inaysan saddexdaa ka dhex baxayn waxay ogaadeen saddexdaas inaysan ka dhex baxayn haddaad tidhaahda marka waa in laga keeno daliil nebigu inuu yidhi calayh salaatu wasalaam kalaamku saddexu u qaybsamaa haddii kale anigu qaadan maayo jahli soo ma waa jahli haddaad tidhaahdo almucrabaatu qismaani sheika xagu ka keena daliilka ha keeno qismaan inay tahay nebigoo dhahayo waa qismaanaan rabaa inaan maqlo oo aan arko ama kitaab ha laigu sheego ama aayad qur-aan ha la ii sheego ama la yidhahdo shuruudda salaadu intaasi intaas inay ka kooban tahay oo nebigoo tirinaayo oo dhahayo ashardu alawal ashardu athaani ashardu athaalis saas oo tirina hala i tuso qofkaas waxbarasho badan u baahanya waxaa la mid ah suufiyadu waxay yidhahdaan towxiidka inuu saddex u qaybsamo xaggaa laga keeno na maqashiyo na tusiya allah subxaana wa tacaala oo dhahaya altowxiid waa alaaatu aqsaam ama nebi maxamed uu sheegaya calayh salaatu wasalaam towxiidku inuu saddex qayboodi aayadii xadiid hala keeno aayadii xadiid oo nebigu leeyahay miyaa jira ama allah uu leeyahay waa saddex qaybood towxiidka idan waxay yihahdeen haddaanan aayadii xadiid midna loo haynin xaggaa laga keenay oo shuruuddan maalin walba ay aqrayaan xagga ka keenin ay leeyiin waa shuruud salaa waa shuruud alxaj waa shuruud zakaa xaggaa laga keeno oo kutubta fiqiga ku qoran ma nebigaa sheegay calayh salaatu wasalaam ma sheegin idan waxaa jira waxa la yihahdo alistiqraa watatabuc culamada dhan waa isku waafaqsan yihiin waxaasina waxa waye towxiidka inuu saddex qaybood yahay waxaa laga waxaa culimmadu ay ku arkeen kitaabka iyo sunnada markay tatabuceen ay raaceen waxay ogaadeen saddexaas inuusan towxiid ka dhex baxayn in ilaahay loo gaar yeelo rabbinimadiisa in loo gaar yeelo uluuhiyadiisa in loo gaar yeelo asmaadiiyo sifaadka towxiidkuna waa gaaryeelid waay waa gaaryeelid in ilaahay lagu khaasiyo ayaan dhaweeda waxaan maalnin dhahaya towxiidka wahaabiyadu wahaabiyada wuxuu ula jeedaa dadka towxiidka qaybiya wuxuu wahaabiyada towxiidka saddex qaybood ay sheegayaan ah way aayadday xadiidka sheegaysa xaggey ku qoran tahay xaggey ka keeneen dadka caamada wuxuu moodsiinayaa haddii aayad iyo xadiid dhahaysa towxiidku waa saddex la waayo in waxaasi ay baadil yihiin laakiin calaa hadihi alqaacida haddii lagu socdo wax la koobi kara miyaa jiraya wax la koobi kara male allah inuu rabbi yahay keligiisna rabbinimada mudan yahay shaki miyaa ku jira adilada kusoo aroorta wax yar miya min alkitaabi wasunna ma jirto qul acuudu birabbi nnaas birabbi nnaas rabu nnaasi yaa waaye waa allah subxaana wa tacaala ilaahi nnaas yaa waaye ilaahu nnaas waa allah subxaana wa tacaala waa uluhiya rabbi waa rububiya ilaahna waa ila waa uluhiya waa tawxiid luluhiya bimacnaa waa tawxiid alcibaada allah subxaana wa tacaala waa meliku nnaas midka dadka mulkiyey iska leh waa alraxmaan araxiim soo qur-aanka meelo badan kuma jirto asmaada alleh asmaadaas ilaahay ma lala wadaagaa lama wadaagaan keyrkiisa waa mid ilaahay gaar ku ah subxaana wa tacaala idan markii kitaabkiiyo sunnadii la raacraacay waxaa la ogaaday towxiidku inuu yahay rububiya uluhiya alasmaa wasifaat ayaga laftirkoodana waa qirsan yihiin laakiin isma oga way qirsan yihiin laakiin isma oga magaca saddexay ka cararaan keliya ilaa waa qirsan yihiin markii la yidhahdo rabbi subxaana wa tacaala ma qirsan tahay rububiyadiisa inuu rabbi yahay wuxuu le ha ilaahay waa rabbi ma lala wadaagaa maya ee tawxiid rubiya wax kala miya cajaminimadaa ku dhiftay ee tawxiid rubiya wax kala ma ah rabbiga laguu sheegayo iyo tawxiidku waa allah subxaana wa tacaala keligii inuu rabbi yahay aluluhiya ilaahay keligii in la caabudahay ma qirsan tahay qof walba muslima muxuu leeyahay ilahay inuu cibaadada gaar la yahay waa qirsan yahan soo maa ay waxba ha ku labaano hadda qubuuro aadis iyo wax kale ha ku dardarsadaan laakiin asal ahaan waxay ku leeyihin ilaahay keliya la caabudaya ilaahay keliya lafdiga keliya waa maxay kelimada keliya ah waa tawxiid tawxiidka lagu sheegaya waa lafdiga keliya ay leeyihin sooma afka soomaaliga keligiisaan caabudaya markaad tidhahdo tawxiid aluluhiya waa allah subxaana wa tacaala magacyo iyo sifaad ma leeyahay magacyo sifaad badan uu leeyahay ma lala wadaagaa mase keligiibaa iska leh keliga ayaa iska leh tawxiid alasmaa wasifaad waa kaas idan maba la iskhilaafsanaba laakiin kelimadda saddexahay ka cararsan yihiin oo ka didaaya caamadana waxay u sheegaan in saddex ilaah ay sheegaan wahaabiyadu saddex ilaahaa jirtay leeyihin ilaah uluhiye la yidhaah ilaah rubuubiye la yidhaahdo iyo ilaah asmaa wasifaad la yidhaahdo dadka jahligooda inta arkeen iyo inay acaajim yihiin oo carabiga waxba aysan ka fahamsanayn ayay waxay uga kala dhigeen saddex ilaah inay jiraan idan waxay yihahdeen waaba mushrikiin wahaabiyadu saddex ilaahay qirayaan saddex ilaahna meesha ma taalle waa allah subxaana wa tacaala wuxuu xuquuq u lahaa loo gaaryeelay keyrkii in lala wadaajiyana la diidan yahay bal waa tawxiidkii oo la adkaynayo oo aasaaska loo xoojinayo rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadatii hal taclamu lahu samiyan aayadda saddex tawxiid baa ku jirta rabu samaawaati waalardi warububiya facbudhu ay fawaxidhu gaar yeelo keligiis cibaadada u gaar yeel hal taclamu lahu samiyan sami waa midku magaca samiya yidhahdaan soomaalidu sami waa maxay waa midka isku magaca tihiin ilaahay wax ku magaca miyaa u taqaanaa maya bimacnaa magacyadiisa asaa la gaaro magacyadiisa asaa la gaaro lalama wadaago waa tawxiid alasmaa wasifaat cilmiga marka ama fanni walba waxaa jira waxay culummadu inta tatabucaan ay soo koobaan ayagoo markaa qofka daaliba cilmiga u fududaynaya qaybahaasi inaysan ka kala lumin markay adilada raacraaceen waxay ogaadeen sheega intaasoo qaybood inuusan ka baxayn salaaday ku sameeyeen sidaasi oo waxay u sheegeen arkaan waxay soo saareen shuruud waxay soo saareen waajibaad waxay soo saareen mustaxabaad intaba maxay u noqonayaan laakiin asalka adiladii u noqonaya mid walba daliilay ka soo qaateen laakiin way soo koobeen halkan markii la joogo fanni walba culum uu leeyahay luqada culumay leedahay naxwaha gaar ahaan culum uu leeyahay culummadaasi ayagana maxay tatabuc ku sameeyeen waxay tatabuc ku sameeyeen inay raacraaceen kalaamuulcarab markaase waxay ogaadeen qeybahaasi inuusan hadalka carabta ka dhex baxayn alkalaam inuusan ka dhex baxayn isim iyo ficil iyo xaraf almucrabaad waxay ogaadeen inaysan ka dhex baxaynin qeyb xarakaad la icraabayo iyo qeyb xuruuf la icraabayo saasay usoo koobeen markaad faahfaahintii gadaal u raacdana waa ku dhaboobaysaa qismi saddexaad ma soo helaysa maxaa yeele ayagaa hore u baaray markay soo baareenna intaasay kusoo koobeen marka waa inaan fahmno waxa arrinkaa waxaa la yihahdaa atatabuc walistiqraa waa dabagal iyo raacraacid wa markii la raacraacay baabkaas wixii ku saabsanaa waxaa la ogaaday intaas inuusan ka dhex baxayn markuu shiiku marka ku leeyahay almucrabaatu qismaani waxyaabaha la icraabo waa laba qaybood qayb saddexaad haddaad raadiso soo heli maysid maxaa yeele ayagaa hore u raadishay way tatabuceen intaysan markaan sheegin ka hor dabagal ay ku sameeyeen dabagalkaasi waxay kusoo ogaadeen mucrabaadku labadaas qayb inay yihiin maxaa loo kookoobayaa culimmadu aad waxay ugu dadaalaan in dalabatulcilmigu ay fahmaan cilmiga sidaa darteed ayagu juhdi badanaa ka baxaya markay wax soo koobayaan ninkii la yidhi kalaamulcarab soo koob wixii ku jira oo intuusan ka baxaynin soo koob wakti yar miyay ka qaadanaysaa kalaamuulcarab waa kalaam aada u ballaaran laakiin culimmada jazaahum allahu khayran waxay ku dadaaleen inay noo soo koobaan wixii wakti badan nooga lumi lahaa ayagaa wakti ku baxshay markaasay noo soo koobeen waxaan annaga saacad ku qaadanayno ayaga waxaa laga yaabaa inay sanawaad kusoo qaateen oo dadaal fara badan ay u galeen siday noogu soo koobi lahaayeen ayagoo diyaarsan oo bisil zamankan marka cilmiga sidiisaba cilmi bisil waa yaalla wax lasoo diyaariyey kutubo lasoo qoray sharuuxaad loo sameeyey juhdi badan lagu bixiyey ayadoo raashinku bisil yahay ayaa haddana waxa cunaaya ay yaryihiin dadka cunaaya isticmaalaya iyo dad wax loo soo kariyey ay dadka hore dad wax karsaday ahaayeen kadibna isticmaala hadda laakiin kasalka dhacay caajiska dhacay wax walba inta lasoo diyaariya haddana waxaa laga la-yahay dadkii warbarta waa diyaare keliya dhuunta mariya say mari la-yihiin qismun yucrabu qismi waxaa la icraabaa buu yidhi bilxarakaati xarakaada la icraabaa waa qeybta koowaad wa qismun qeybna yucrabu waxaa la icraabaa bilxuruufi xuruufaa la icraabaa labadaas qaybood wa faladii yucrabu bilxarakaati midka xarakaadka la icraabayo arbacatu aqsaam arbacatu ashyaa waa afar shay alsm اmfrad wa jamcu taksiir wa jamcu muana salim ismka mfradka waxaa noo imaan doona baabab kale oo ismka mfradka markuu joogo uu nooc kale yahay markuu halkaan joogana nooc u yahay bimacnaa halkaan markaan joogno ism mfrad waxaa la yihahdaa waxaan musano ahayn musano ma la yaqaan kii hadda tatniyadii jamcna aan ahayn oo jamcu dakr saalimna aan ahayn labadooda mid ka midana aan la haleeshin maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اlhamsa intaba kama tirsana muhano ma ahan jamcna ma ahan asmaaء اlkhamsa kama tirsana muhano iyo jamc wax la haleeshiyana ma aha muhanana ma ahan jamcna ma ahan wixii la haleeshiyana ma aha wax la haleeshiye waa maxay waa noo imaan doonaan hadda ka hadli mayno waxaa jira waxyaabaan muhano ahayn muhanaha la haleeshiyey waxyaabaan jamac ahayn oo jamaca la haleeshiyey meeshaysaan ugu tegi doonaa laakiin mufra ism mufrada muhanana ma aha jamacna ma ahan wixii labadaas la haleeshiyana ma ahan asmaa lkhamsana ma aha intaas waxaan ahayn maxaa la yihahdaa marka halkaan la joogo ism mufrada marka hadda zaydun tirahdo ama muxamedun aad tirahdo muhana miya muxamed iyo zayd jamac miya labadooda wax la haleeshiiyey miya asmaa lkhamsaha miyuu ka mid yahay idan ism mufrad waa marka waxaan intaas ahayn waxaa la yihahdaa ism mufrad marka halkaan la joogo jamcu taksiir asiga waa soo marnay jamcu taksiir ragga gaarku ma aha waa soo sheegnaa umaleena dumarkana waa loo isticmaalaa magacyadooda waa lagu jamciyaa raggana waa lagu jamciyaa laakiin taksiira kelimadda ah waxay tusinaysaa in jajab uu galayo mufradkiisii tagayiraa ku dhacay isbedelaa ku dhacay magacyada dumarka hindun markii la jamcinaayo jamcu tagsiir waxaa la leeyahay hunuud hunuud isbedelaa gale sooma isbedelaa gale hindun ha-da waa hoos dhignayd nuunku waa reebnaa laakiin markii hunuud la yidhi ha-dina waa la goday nuunkin waa la goday jamcu tagsiir marka mudakar lagu gaari yeeli maayo laakiin waa jamac mufradkiisa uu jajabkaa galayo jamcu lmuanath asaalim yow gaar ku yahay almuanath waa maxay waa labka yani waa dhidiga jamici dhidiga asaalim ee mufradkiisa asiga uu ka nabadgalay jajab wاlficl اmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay asigana waa macruuf afartaasi waxaa la icraabaa bilxarakaat afartaas waxaa la icraabaa bilxarakaat wa kuluhaa dhammaantoodna turfacu bidamati dama ayaa lagu rafciyaa wa tunsabu bifatxati fatxana waa lagu nasbiyaa waxbaan ka soo reebnay sheikana waa soo reebi doonaa wa tunsabu bifatxati maxaa laga soo reebay jamc muana saalim oo waxaa la yihi waxaa asiga lagu nasbiyaa bilkasra wa tukfadu bilkasra kasrana waa lagu khafdiyaa buu yihi waxaa laga soo reebay ismu ladii laa yansarif waxaa lagu khafdiyaa bilfatxa wa tujzamu bisukuuni sukuunna waa lagu jazimiyaa buu yihi waxaa laga soo reebay ficil mudaaric almuctal aakhir وخرج عن ذلك أرنكا وحكى بحي ثلاثة أشياء سدح شيء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كسرة يا لغو نصبية والاسم الذي لا ينصرف يخفض أسر وحا لغو خفضية بالفتحة فتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم وحا لغو جزمية بحذف آخره آخر كيس حذف كأي لغو جزمية والذي متك يعرب بالحروف حروف الإعراب هي أربعة أنواع وأفر نوع نوع هروا كسو قدمنا بالحركات نوع وبالحروف التثنية نوع كواد والتثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين شنتا سمعوا كتريه وأفعال الخمسة لكن وحل رضاء الأمثلة الخمسة وحشنتا ميزانة وحبل ميزانة لكن شنتا معناه ما إن أفعال ولنا يقول كوابنتا وميزان كلا صار لها يوم فأما التثنية أما تثنية ويرى فترفع بالألف ألف هل الرفعية أصمر وتنصب وتخفض بالياء وحلو النصب له خفض ياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو واو أي له الرفعية وينصب ويخفض وحلو النصب له خفض بالياء ياء وأما الأسماء الخمسة أما شنتي مقع فترفع بالواو واو أي له الرفعية وتنصب بالألف ألف وله النصبية وتخفض بالياء ياء وله خفضية وأما الأفعال الخمسة أما شنتي فعل فترفع بالنون النون أي لغو الرفعية وتنصب وتجزم وحا لغو النصبية أو لغو الجزمية بحذفها نون تتحذف كذا عشر كان waxaan umaleynaa inaan dhammaanteen aan fahmnaan rajaynaya insha Allah qofkii baabka hore soo fahmay baabkan waa fahmay si fiicanna loo soo muraajaciyo wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad